dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaana idinku hayaa hal abuure fu'aad cabdisalaan oo intiina barnaamijkan ku xidhan ay inta badan ku maqlaan isaga oo sheegaya sheekooyin majaajilo iyo qosol leh ayaa caawan waxauu inoo hayaa sheeko ku saabsan bal maalintay ugu dhib badnay ee ay wax ka soo gaaraan qof dumara waa sheeko gaaban oo qosol badan barnaamijka cawayska ayaad caawa ku maqli doontaan waxaan sidoo kale idiin hayaa haweenay maraykana oo gaari ku dhex umushay iyo sidoo kale dalka joomiisi oo dalo iyo jiidali uga silib dhidiisii oo waqalkii la jiifsaday oo sararka buuraha jali mareer baxay jirkaaga jufulkaaga jirligaaga midabkiisa bay jiidanayeen kii aan jeclaayow waxaa tahay la jaari jahaga aragiisu way jooranaysiiya waa qayb labaad oo ka mid ah waraysiga fanaanada faadimo duur oo toddobaadkii hore ku dhegaysateen isla barnaamijkan cawayska washington waa caawayo cawayska hormare waxaa barnaamijka toddobaadkan mar kale marti igu ah hal abuure fu'aad cabdisalaan oo sameeya sheekooyinka majaajilooyinka iyo qosolka leh ee weliba sida gaarkaana ugu qotoma dhinaca dhaqanka iyo arrimaha bulshada fu'aado bal mar kale kusoo dhawoow barnaamijka cawayska ee laanta afka soomaaliga e v o a aad iyo aad baan ugu dhowahay caashaay muddooyinkan waa kala maqnayn barnaamijka caweyska washington dhegeystayaal fara badan oo dhegeysta waxay kaaga barteen sheekooyin qosol leh oo haddana inta badan dhaqanka iyo bulshada ku qotoma maxaa noo kala dambeeyey horta caashahay waxaa inoo kala dambeeyey dhalinta way iska kaftan tahay maalin maalmaha kamid abaa saaxiibkay baanu iswaraysanay markaasaa wuxuu yihi niyahow bal waa inagii beryahan aroosyadii meelaha tegtegeena bal maalinkay kugu dhibadnayd ee gabadh wax kaa soo gaadhaan bal wax ka sheeg buu yidhi haye markaasaan niyahow maadan waxba ogeyne kuumaana warramine inaanan casideeda cadceed oo casar joogtay iyo cirguduud subaxeed iyo carab aan ku masaalay oo intuu caasha ku raagay raagay casar laamida haysa boorsana caasha ku haysa ana aan cindigayga ina cuud laga buxsho caqligayga ku haystay boorsadan ay qaataan baan moodayay inay kollay wax ku ritaan moogta haye lacaga ka buuxdo haa haye baa intaan iscanaantay baan sheeko caama la qaaday ilan waad soo yar tirtirsaiyo gabadheedaan is aqoonin markaad la bilaabayso aada iyo aad intaan iscanaantay baan sheeko caama la qaaday cali baa la iidhaayo canab baa la iidhaayo barashaan ku cayuuqnay cabaar baanu lugaynay caajis baanu dareynay makhaayad baan cagta saaray cashooyin baanu u yeedhnay cayn ba cayn u horeeyo cabitaan iyo muus iyo cambadaa hadalkii qosolku wuu camiraa intii hore oo dhan sheekadu mayna xumayn haye ilaanba calaamaa dhici doonta yartu waa casharaadis ana cuudba ma haystee boorsadanaan calmanay waala marka waa wa waa ismaan dhaafsantiin labadiina haa midba midka kalau gaadma ku ahaa ilayn waa garata ana cuudba ma haystee boorsadanaan calmanayo war cali awna xisaabiyo waxaa idin cuntaan iyo waxaa idin cabtaan ba cishriin towsan ka qaad calaacal baanu bilownay cidina way maqli weyday inaa balcuudka u dhiibiyo cusburaan marsanayo cadar baan ku ritaay had macuud u dambaysay bit haye calaacal baanu bilownay cidina way maqli weyday cashadii naga gooste cabaar baanu shaqaynay dusuud baanu cadaynay waa laydinku shaqeeyey waana lagu shaqeeyey haye kolkay naga xamaaligii aanu cashadii nagaga goosteen baanu iska baxnay haddana laamigaan cagta saaray waa gartay markaasa tihi meel casuumadii taaloo barbaarto ay ka caweysay aroosaan ka ciyaara caliyow inageebay arooskii baanu markaanu arooskii aanu caliyow inage ay tiri baanu naasoo inagii haatan wa cunayna ciqaabta inaga gaadhay maxaa keenay casuuma waa ciyaar baanu rabnaaday arooskii markaanu tagnay baa waxay tidhi waxaan idhi casar bay isla taagtay markaas cusburkii iyo casar legedkii iyo caynbacaynki iyo cadarkiiba dhamaysay haatan ay cisho joogtana caynkan bay u jishaabaane waa gartay waa markaan markay ciyaartu bilaabatay markaasaa wuxuu yidhi mid saaxiibkeebaa wuxuu yidhi war cilmi bayna lahayn haddii ay cabsanaysaa may culimooyin wanaagsani cashir ay u dhigaan caynkan may noqoteen buu yidhi markaasa anaa difaacay marka ilan gabadha waan la socday haye maxaa ku difaacday marka war cilmi way leedahay oo ingiriiska kama carruur bay ugu hadashaa baan sorry sorry i am sorry bay aada u cuntaa okaydu waa iska caadi nooda way iska xishoon welcometa way iska dayn dhonkeerta way ku ciyaari mar hadday cadho gaadhana caynka ay u dhahayso kamantu waaba cajiib baan idhi maadaa camalkeeda yaqaana
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddaad dhegaysto maqli jirtay sheekooyinka afrika gaar ahaan soomaaliya haddaan si gaara usoo qaato in haweenku ay ku dhalaan guryaha iyo sidoo kale wadooyinka dhexdooda iyaga oo lugeynaya waxaan caawa idiin hayaa haweenay maraykanah oo gaari ku dhex umushay iyada oo wadada maraysa waa sheeke xiise leh waxaa stuudiya la fadhiya maxamed colaad xasan colaada bal waxaad ka warantaa markay dadkuna dhegaystaan maraykanka markaan si gaara u fiirin waa wadan weyn oo qaniya oo aada u horumarsan oo wax waliba lasii qorsheeyo sidee ku dhacday in haweeneedani ay waddada ku dhasho iyadoo weliba gaari saaran caashay horta waxay dadka reer xamarka waxay ku mahmaahaan cimrigaa raaga geel dhalaas ku tusaa waa garata marka waxa waaye dadkan maraykanka waxay aad ula yaabaan waa dad ka fekera caafimaadkooda wax kasta sii ballaangareeya oo hooyadu inta ay uurka leedahay dhakhtar baa sidaa ula soco daqiiqad daqiiqad waqtigeeda xataa waa loo gooya waxaa la yidhahdaa maalin heblo waqti hebel waanaad timaadaa cusbitaalka haddaad dhali weysa xataa waa lagu dhalinayaa waqtigaas ilmaha ma dhaafi ilmaha ma dhaafi karo oo biyihii ku dabaalan lahaa ilmaha iyo marka waa in cirbada lagugu dura oo laga dhaliyaa xilliga colaada aan kugu sii raaciya weli waxyaabaha kale ee qorshooyinkaasi marka dumarkay dhalayaan waddankana waxaa kasii mid ah in cunuga magaciisa lasii bixiyo qolkuu degi lahaa lasii diyaariyo kalarka uu jecel yahay lasii ogaado guriga loo sii mariyo waxyaaba fara badan waayo waxaa intaa intuu cunuga uurkiisii yar yahay bay sii ogaanayaan inuu gabar yahay inuu weel yahay maadaama kombyuutaradii casriga xataa hadda afrika meelo badan iyo soomaaliya xataa uu gaaray marka caasho sheekadan haddaan aan gudagalno waxay ahayd hooyo ayaa xanuunkii foosha uu kusoo booday dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada new york jasiirad ku taalla oo la yirahdo long island marka xanuunkii kusoo booday aabihii reerka ayaa soo la soo baxay hooyadii gaari buu ku kaxeeyey wax ambalastii iyo lawcanayay mauusan u yeerin wuxuu siri ambalasta way kaa soo daahaysaaye adigu bal cunuga isbitaalka hooyada isbitaalka la gaar cagtaada ku cilbax habeenna way ahayd marka gaarigiibuu soo qaatay islaantiibuu soo saaray isbitaalka xaggiisiibuu aaday marka isbitaalkii xaggiisii wadadii aadi lahayd maahane wado kale ayuu si qaldan u galay exid qaldan buu ka baxay qaldan buu ka baxay marka waddooyinkan waa taqaana maraykanka highwayga haddaad meeshii la rabay inaad ka baxda aad ka bixi weyso waxay kugu qaadanaysaa xoogo inaad jidkii kusii jirto ood meel kale haddana aad kasoo horgaal celiso ama aad kasoo noqoto si aad waddadaada saxda usoo hesho marka ninkii wuu lumay intii uu lumay iyo jidkii kale uu kasoo noqon lahaa intii uu raadinayay ayaa islaantii gaariga ku dhex dhashay ilmihii baa yiri waykan intii ay xaaladdu socotay buu u yeeray ambalastii dhakhtarka u yeeray ambalastii mar alle markii ay meesha soo istaagtay oo shaqaalihiina ay yimaadeen oo gabadhii laga soo dejinayay hooyadu waxay leedahay oo u sheegtay telefishinka m b c for layidhaahdo in cunugii markii ayada la rabay in la saara ambalasta cunugeediina lala saaray oo ay kala laba qof oo kala madax bannaan oo marka colaadow raallehow africa gaar ahaan soomaaliya waxaa jira hooyooyin fara badan oo ilmaha sida loo soo qabta yaqaana marka inta badan soomaalida waxaa jira dumar fara badan oo guryaha ku dhala intii la qaxayana waa dumar badan oo sii socda ayaa ilmihii laga soo qaban jiray marka ilmahani yaa ka soo qabta haweenta caashoy waxay sheekadu eg tahay anigu halkan wadada dhinaceedan ku dhalanayaaye cari celi
halkan ma dhaafayo halkan ma dhaafayo cunugiibaa soo gurguurtay wuu soo baxay halkiibuu kasoo baxay hooyadiina waxay aragtay in cunugii iyada ay kala madax banaan yihiin dhakhaatiirtiiba ambalastii markii ay timid koley waxay ka gooyeen oo keliya xuduntii iyo wixii isku xirayay hooyada iyo cunuga ayay ka gooyeen dabadeedna saasaa lagu saaray meesha marka sheekada xiisaha badan ayaa ahayd odaga wuxuu leeyahay markii aan highwayga soo galay ama jidka weyn aan soo galay ilaa gabadhu aan oga hubiyo in dhakhaatiirta yimaadeen gabadhii iyo cunugii dhashana ay caafimaad qabaan waxa ay haye buu leeyahay walwal oo wadnaha istaaga gaaray laakiin hooyadii markii la weydiiye waxay leedahay waxay ahayd wixii igu fudad badnaa intaa nolosha dunida joogay ee soo maray marka waxay leedahay saddex carruur baan horu dhalay cunugaa ayuu ahaa cunugii igu fudadka badnaa marka maxay ku sababaysay marka waxay leedahay ma garan karay leedahay siduu kusoo baxay dabeel oo kale ayuu iga soo baxay leedahay wax xanuunaan dareema ma laha wax dhibaato i gaaray ma laha marka aad bay ula yaabtay waay iyadu waxay la tahay wax ilaahay xaggiisa aad looga fududeeyey nolosheedii oo si fudud oga soo baxay marka gabadhiina waxaa la leeyahay hadda wax loo bixinayaa fudayd fudayd fudayd baa
laakiin colahow magaca magacaa si fudayd waxaa laga yaabaa in halkan iyagoo ay macnaha sulada leeyihin laakiin marka soomaalidana dhegaysanaysa magacaa si fudayd
iyada dul saartay cunuga sideed bown buu ahaa culayskiisa sideed bownna waad garanaysaa ilma markay ku dhashaan aad bay culus yihiin marka cunug sideed bown oo dhashay oo caafimaad qaba oo hooyadii aan wax dhibaato ku qaban oo sidii qof la afuufayo oo kale uga soo baxay marka waxaad dareemi karaysaa waxay leedahay waxaan u bixinayaa gabadhayda fudeed baan u bixinayaa
dhegeystayaal waxaan barnaamijka caweyska washington caawa idinku hayaa qayb labaad oo ka mid ah waraysigii aan toddobaadkii hore la yeeshay ee fanaanada caanka ah ee faadimo duur oo haatan degan magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya faadimo duur marka la soo dhowo bal waxaad wax iiga sheegtaa heesahaagii kale ee adiga iyo ibraahim baadil aad wada qaadeen magtahay salaano sidadiiga socotay ila seexan waayo soo jeedawga intii aan ku sugayana saacadiyo maalmaha iliyo sanaduquba unaysi lahayeen taas mid bay ahayd waw waw waan xusuustaa waa wada qaadayna isagaa kula qaadaya baadil ha tan kalena waxay ahayd afanshadu dhabkaa tahay dhakhtarka uga sheeki ale hadday dhaawac kugu yaal waan kow markaa isbaranayna taas ha hay dhaga wareerin haddii dhaawac ku yaal cabashadu dhabkaa tahay dhakhtarka uga sheekay dhakhtarkaas oo kala cadday waxaad sheegayso
ha dee naagu marka hore maaragtay ragga way saga giriisnaa moogta hadhow haddaynu soo naagha waxa weeye sheekadu marka hore waynu diidnaa hadhow inta isu xariisinayno aakhirka jacaylkoodu baynu kusoo dhacaynaa moogta guriga saasuu ku dhismaa ya waa xil malaha wixii laguu sheegay ay kaa dhaadhaceen laakiin marka hore laguu sheegay madaa markaas dareemi karaba ha ha marka hore dhakhtarka uga sheekayo ceelgaab ha igula ballamay xamar weyne iga daayo sheelad geli mayno saa uleeday adigoo ag taagan ma arkaysa
marka marka dhakhaatiirtu ma soo kala caddeeyaan qofkani waxa uu sheegaya inay ka dhab yihiin iyo in kale ha de qofkay ka dhab yihiinna ka dhaban yihiin kii dee ay been ka tahayna labada habeen hore markii sheekadu isku macaan weyda waa iska tegaya ila wax kalu u dal lahaa laakiin kii xalaal doonaya waa iska soo dhacaya oo doonaya gu rasmiyo guri inuu dhiso marka dhakhaatiirta waxay sheegaya inta garooje qofkani ku jirta jacaylka ah ina inaba ku jirta inaanay waxbaba ku jirinba jacaylkaaba wuxuu yahay toddoba jaar waa garta marka aniga waxa wada qaadna heestaas cabdi tahliil raadiyo hargeysay taalla maogtahay jacaylku inuu yahay toddoba jaar saddex waajin iyo jaan waana jaahil xoogsay joogna looma oran karo saddex waajabiyo hoog tugta kaama daayaan waana lagu jalbeebtaa midna waa waxaan jirin aan ku jirin waraysi adunkee la jiiftaa jacaylku waa toddoba saar waaw marka adigii cabdihaliil waa qaadaa ha taas ani cabdihaliil baa qaadna raadiyo hargeysa iyadu taalla idaacadda raadiyo hargeysa taal waaw laakiin cabdi tahliil inta badan inta badan waxaad moodaa inuusan dumar badan ba heesa la qaadin soo ma horta cabdi tahliil intaan hees la qaaday naag la qaadayba ma jirto heeskan dalka joomihiis iyo daalo iyo jiibali dalka joomihiisiyo daalo iyo jiidali kuwa silib dhidiisiyo waqalkii la jiifsaday oo jararka buuraha jalimareer baxay jirkaaga jufulkaaga jirigaaga midabkiisa bay jiidanayeen kii aan jeclaayow waxaa tahay la jaari jahaga aragiisu way johra nuursiya cabdi taalil intaan hees la qaado naag la qaaday ma jirto cabdi isagaa fanka isoo geliya cabdi waaw qiyaas ahaan imis hees baad wada qaadeen cabdi taalil waxaan qaadnay ugu yaraan sagaal hees raadi hargeysa yaalin badi heeso badanoo ila qaado baa jira oo hantidii hankaygaan ku siiyey albowlaha naftayda wareeba kugu habay dhiigii aan ka horshay heestaasan kuu sheegaayo moogta jacaylku daalo iyo jiidali waa heeso badan heeso badan baan wada qaadnay cabdi heeso badan horta cabdi eedaday baa dhashay waa gartay kabacdina dee anoo inan yara isagaa fanka isoo geliyay de barbaarintaydaba isagaa qayb weyn ka qaatay inkastaan anu marka hore iska bilowdayo dee qardho iyo meelaha iyo boosaaso iyo aan ka heesi jiran beriga xisbiyada kabacdina isagaaba aad iyo aad riwaayadii igu horreysada hargeysaan kala dhigay cabdi heeskaygan uu sameeyey axmed saleeman lambixiso waati ruuxaan dad kuu bogin bilic kuugu sheegtay anas dhigay banaan waxay ahayd sideed iyo lixdankii bishii lixajan iyo tobankeedii heeskayga lambixiso waati maxaa la dhihi jiray riwaayadaasi wallahi riwaayadda axmed saleeman bidaa sameeyey waxaa igula jiray faysal cumar cabdiraxmaan xasan allah yarxamo cabdi tahliil gruub badan aan ahayn wax gabara anaa ku jiray riwaayaddaas waxay ahayd sideed iyo lixdankii bishii lixajan iyo tobankeedii riwaayadii iigu horreysay waayo waa gartay marka heesaha kale aad qaaddo waxaa ka mid ah hees la yidhaahda aawey maxaad uga hadlaysaa heestaasi maxaa raadinaysay heesta riwaayad bay iyaduna ahayd waxaa sameeyey xasan culusow traafico heegan bay ahayd shan iyo siddeetankii bay ahayd heestaa waxaa lagu sameeyey annagoo riwaayad wadna magaalada boorame laxankana lagu sameeyey cabdiraxmaan teetana laxanka saaray heest ereyadana xasan culusow traafikaa lahaa riwaayad bay ahayd iyaduna heegan leedahay wallaahi riwaayadii walaalay ma ma xusuusto daw iska gabowna qurbana oo kusoo wareerno ee riwaayadii ma xusuusta laakiin heestaas unbaa ka xusuusta waxaa laga yaabaa laakiin markaad heesta maqasho inaad soo xusuusatay utuubaxadkan ilaashan jiray away nagmadiisu indhuu jeclaysteena away cadimadan ku socon lahaa utuubdhaxadkan ilaashan jiray away nagmadiisu indhuu jeclaysteena away cadimadan ku socon lahaa away anarkoday dhaladabeerkaya way jeedadayda ki or oray jiraya way abaayo kii oran jiray way
hayax ma soo xusuusatay ha may riwaayadda ma xusuusan laakiin heeska waa iska caadi markaas maxaa heeska aawey baa la yidhaha maxaa markaas raadinayso aawe loo yiri heesta aawey yacni nin aniga doonaya inuu guursado ayaa ninkaygi dilaya ana aanan ogeyn oo khiyaama hadhowbaa ninkayga akhira kasoo hadlaa markaa ninkii la heshiiyo waa garta anoo de aniga aaweyba ninkii ninkayga dilay ayaan la heshiinayaa anna ma ogi inuu dilay ninkaygibaa akhira kasoo hadlaya marka markaasaan aawey
marka waxa uu dilaba waxay ahayd adigu ku rabo si adigu uu kuu baylahsado ninku ha ninku riwaayadda saasa de abwaanka sameeya ay khusaysaa laakiin saasay sheekadu ku socota waa garta laakiin adigu markaa dareenka ka warram marka een, aad shee- aad riwaayad ku jilayso een, ninkaagoo la dilay oo aanad ogeyn ood aaway aad leedahay haddana kii dilay uu haddana aad sheeko la qaadayso dareenka ha mar sheekadii ma- wa- way cadaanaysaa marka inuu ninku ninku dilay waa garta waa aniga qaadayaba markaan le abow kii oran jiray aaw marka ma ogaatay in ninkan ee, aad markaa ishaysaan uu yahay ninka ee, ninka kasoo takhalusay adiga marka dambaa filimkii oo sheekada oo la ogaanaya yaa kisaasi sheekada riwaayadda ku saabsan waa garta riwaayadda xasan culus oo taraafiko alla yarxama raaximin heegan wuu ka tarsanaa ha heegan bu ahaa
utuubdhaxadkan ilaashan jiray away nagmadiisu indhuu jeclaysteena away cadimadan ku socon lahaa away utuubdhaxadkan ilaashan jiray away nagmadiisu indhuu jeclaysteena away
baad u yeeratay markaa ma lagu soo jawaab cid ku soo jawaabtay oo meel ku sheegta
cascuud baan leey bal cascuuday meelaha bal iisoo jawaabay yaa malaha malaha markaa dambiyahooda laga dhegaystaa malaha lasoo jawaabi doonaa dadku markay ku wada dhegaystaan
dad badan baa soo jawaabi doona oo mee- oo meel uu kusoo sheegi doona insha allah faadamo dur aad baad umahadsan tahay barnaamijka caweyska washington inaad ka qayb galaysaan aad baan kaaga mahad celinaya adigoo weliba magaalada muqdisho oo xeebtii sidaa ay hawadeedii macaan kugu soo gadoomaysana een- een ku raaxaysanaya maasha allah baan kuleeyahay Een- een waxaad ka warantaa marka Maasha Allah.
xiliyad- xiliyadan dambe marka fankaagii wuxuu noqday wuu sii baahay fanaaniin fara badan baad heese la soo qaaday gaar ahaan fanaaniin dhallin yar oo hadda soo baxdaad la qaada heesaha marka bal dareenkaasna ka warra markaad la barbar dhigto kii hore ibraahim baadil iyo saciid mare xaydar iyo kooxihii aad la soo haystay iyo kooxahan cusub wallaahi inamada yaryar in lasoo gacan qabto weeye inanka yar ee mukhtaar cismaan inta yaroo de abudabay igula olaa oo abudabay oge iyo fanaaniinta yar maadaama adu qof weyn tahay wariyey yar gacantaad soo qabanaysa oranaysa saan weeye warku saan waay anigana waxaan jeclahay fanaaniinta yar ah intaan aniguna iska noolahay oo dee tugtug leeyahay ah bal fadlaankan inuu islaantaas wax la qaadayo la yidhaaho inankoodii reeday hees la qaad ah oo heestii iila yimid heestuna riwaayad bay ahayd Mm, wiil baa sameeyey layidhaa xamse dugulo hargeysa joogaa riwaayad bay ahayd riwaayaddii oo aan xafidayno ayaa ninkan abudabay kasoo dhoofay abwaanka riwaayadda sameeyey kabacdina telefoon baan ka daba dirnay hargeysa waxaan ihi heeskaasaanu qaadaynaa sidiibu heeska noogu ogolaaday video clip anigi mukhtaara ku duubnay hanab heesta hanab intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kaloo ugu dambaysa waraysiga fanaanada faadimo duur ayaad maqli doontaan oo xiise leh inta ka horraysa waxaan isku dhaafaynaa nabadgelyo xaale u tahay